shirkan jaraa'iddu aan qabanayno wakhtiga kan iyo saacadda tan wuxuu daarran yahay waxaa hortiinna yaalo qarax ah oo ilaahay ummadda ka badbaadiyey ilaahay baa iskale badbaadada iyo shaqadii dheerayd oo ay qabteen ciidamada biliiska iyo b s f gaar baan ugu mahad celinayaa cid kasta oo nagala shaqaysana waa ugu mahad celinayaa inay gacan ka geysteen laakiin gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa ciidamadii biliiska iyo b s f qoladii miinada saraakiishii raggii ku hawl jiray waxaan leeyahay jisaalaw khayr shaqaa gudateen waajibaad qaran baa gudateen shaqadii aa qabateen aad baan idinku mahad celinayaa arxanlaawayaasha ummadda u dhagraya inay gumaadaan waxay ciidamadu u egman yihiin inay saacad walba iyo wakhti kastaba hor taagan yihiin oo ka badbaadinayaan waxaan leeyahay saraakiisha hareerahayga taagan iyo kuwo badan oo jooga meesha aad baan ugu mahad celinayaa raggii ka howlgalay iyo shaqaday ka qabteen oo ay shaati iyo ugu horreeyaan ciidamada b s f kornaylada iyo janaanada iyaguna jooga oo shaqadaa qabtay gaar ahaan raggii miinada waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin shaqa aan inta kale biliiska iyo ciidamadu aysan kafaynayn baa qabateen aad baan idinku mahad celinaya waxaan leeyahay kuwii jooga oo waddanka wax u qabta oo lagu nasto allah idinka dhigo dhagarqaabayaasha waxaan leeyahay waxaad ogaataan inaan habeen iyo maalinba ini daba taagannahay meesha xudhigtaan aan soo qaban doono ummaddana inaad gumaadaysaan ummadda hortiina ay ka arki doonto dadka shacabkaa waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada biliiska iyo b s f iyo cid kasta oo ammaanka ka shaqaynaysa inay gacan ku siiyaan inay u soo sheegaan inayan ka gaban dhagarqaba inuu wax dilo maaha wax kale maaha shaqadiisu ciidamaduna waxay ugman yihiin inay ummadda badbaadiyaan inay hore u kaxeeyaan marka waxaanin leeyahay wakhtiga iyo saacaddu waad aragtaan xilligay tahay waxaan u taagannahay inaan wakhti kastaba ummadda badbaadinno oo marinno aad waxaan ugu mahad celinayaa jarankii janankii biyesta oo mar kasta khadka ku jiray madaxweynaha puntland isagana khayr allaha siiya isaguna khadka ku jiray kulligoodna aad baan ugu mahad celinayaa wakhti kastaba oo ay shaqada tan aanu ku jirray ay nala socdaan haddeertaas oo ay og yihiin shaqada aanu gacanta ku hayno iyo waxaannu ummadda u hayno oo ay noo igmadeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaya madaxweynaha puntland marka aad